الله الرحمن الرحيم وأن ذكر كتاب الحج في مختصر صحيح الإمام مسلم باب التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة وهو باب كان كهضل يا تلبية إلا تلبية يستو ولبيك اللهم لبيك دي لا أخريه يا التكبير إلا تكبيرته الله أكبر تي لا أخريه subaxa sagaalaad maalin marka mino laga kallahayo ee carafo loo socdo can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ilaahay allah ka ahaaday isagiio aabihiiba qaala inuu yidhi qadownaa maca rasuuli illaah rasuulka alle ayaanu la kallahnay sala allahu calayhi wasalama min mina mino ayaanu kala kallahnayoo ilaa carafaad carafo ayaanu ula kallahnay macnaha subaxa sagaalaad maalinta tarwiyada marka maka laga soo baxo ee xajkii inta la xidho waxa weeyaan mino la yimaado ee maalintaas sideedaad halkaa mino lagu dhammaysto iyadoo salaadaha salaad walba wakhtigeeda la tukanayo laakiinse la gaabinayo ayaa waxa weeye subaxa sagaalaad mino laga kallahayaa oo carafo loo ambabaxayaa waxa uu markaa ibnu cumar kadawnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama min mina ilaa carafaat subaxii sagaalaad ayaanu rasuulka ilaahay la kallahnay sala allahu calayhi wasalam annakoo mino ka kallahnay oo carafana u ambabaxnay minaa waxaa naga mid ahaa buu yidhi almulabbii mid talbiyeysanayaa naga mid ahaayo qaarkayo way talbiyeysanayeen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk wa minaa waxaa naga mid ahaa almukabbir ku takbiirsanayo oo qaarkayana allahu akbar allahu akbar uu iska takbiiranayey can muxamed bni abi bakrin isaqafi waxaa laga wariyey radia allahu canh ilaahay raallah ka ahaaday anahu sa'ala anas bni malik inuu anas bni maalik weydiiyey radia allahu canhu ilaahay raallah ka ahaaday wahumaa kaadiyaani iyagoo kallahaya oo min minan mino ka kallahaya ilaa carafa carafana u kallahaya waxaa muxamed ibni abi bakrin isaqafi laga wariyey inuu anas ibnu maalik weydiiyey iyagoo mino ka kallahayo carafo u socda kayfa kuntum sideed ahaydeen tasnacuuna fii hada alyawm kuwa sameeyo maalinkan maca rasuuliillaah rasuulka ilaahay markaad la socoteen sala allahu calayhi wasalam waxaa weydiiyey anas maantoo kale markaad rasuulka la socon jirteen maxaad samayn jirteen ayaa maxamed ibni abi bakr weydiiyey anas faqaala waxau yidhi anas kaana yuhillu lmuhillu kii talbiyeysanayaa wuu talbiyeysan jiroo mina annaka naga midi oo falaa yunkaru calayhi laguma inkiri jirin wa yukabbiru lmukabbir kii takbiiranayaana waa takbiirsan jiroo mina annaka naga mida oo falaa yunkaru calayhi laguma inkiri jirin wuxuu anas yidhi yacnii qaarkayana way iska talbiyeysan jireenoo talbiyaday akhriyi jireen labayk allaahuma labayk qaarna waa takbiiran jireenoo takbiirtay akhriyi jireen allaahu akbar allaahu akbar midna laguma inkiri jirin ka talbiyeysanaya iyo ka takbiiranaya midna laakiin sida xadiidkii jaabirdee ku sugnayd rasuulku isagu sala allahu calayhi wasalam waxa uu laasimay uun talbiyada lam yazid walam yanqus waxna kuma kordhin waxna kama dhimine rasuulku talbiyadaa ayuu iska laasimay labayk allaahuma labayk laakiin saxaabada qaar waa takbiiranayeen qaar talbiyada alfaad kale ayay ku siyaadinayeen kumana inkirin nebigu sala allahu calayhi wasalam bab fi lwuquufi bicarafa wa qowlihi tacaala uma afiiduu min xaysu afaada annaas baabun fi lwuquufi bicarafa baabkana waxa uu ka hadlayaa wuquufka la istaago waxa weeyaan carafa iyo wa qowlihi tacaala hadalkuu alla uu yidhi subxaanah uma afiiduu min xaysu afaada annaas kadibna yacni ka soo gadooma oo ka soo noqda meeshay dadku ka soo noqdaan macnaha markaa ifaadadu waa marka maalintii oo dhan la taagnaado waxa weeyaan carafa in waxa weeyi dee markay cadeedu dhacda kadib laga soo gadoomo carafo oo xagga musdelifa loo soo noqda weeyaan ifaadadu can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ilaahay raalaha ka ahaaday qaalad inay tidhi kaanat qurayshun qurayshi waxay ahayd waman daana diinaha iyo ciddii caadadeeda yacni waxa weeyaan caadaysataa yacni diinteeda waxaa looga jeedaa wixii dhaqan iyo caado u ahaa waayo had iyo jeer lafdu diin waxaa lagu idlaaqaa dadku waxay dhaqan iyo waxa weeyaan caado ka dhigtaan marka caaisha waxay tidhi kaanad qurayshun qurayshi waxay ahayd iyo waman daana diinaha ciddii caadadeeda caadaysatee qaadataa quraysh iyo ciddii caadadeeda ku socotaa waxay ahaayeen yaqifuuna bilmusdalifa kuwo istaaga meesha musdelifa oo macnaha wuquufka maalinta sagaalaad musdelifa may dhaafi jirin waayo waxay odhan jireen naxnu ahlulxaram annaku ree xaram baanu nahay oo dee xuduudda xaramka ka bixi maynay odhan jireen musdelifina dee waxay ka mid tahay xuduudulxaram marka waxay odhan jireen carafadan xaramka ka baxsan ee dee xilliga ah annaku gaadhi mayne e maadaama ahlulxaram aanu nahay xuduudda xaramkaanu isaga ekaanayna marka kaanad qurayshun waxay ahayd iyo waman daana diinahaa yaqifuuna bilmusdelifa halkaa musdelifo kuwa istaagay ahaayeen carafo may gaadhi jirine musdelifo ayuunbay istaagi jireen maalinta sagaalaad wa kaanuu waxay ahaayeen yusamuuna kuwo lagu magacaabo yusamawna kuwo lagu magacaabo alxumsa niman ku ad adag caadadooda iyo dhaqankooda oo xumsigu waa jamcu axmus meesha adag baana la yidhaha asal ahaan luqada carabeed waxaana lagu idlaaqaa qofka ku adag caadada iyo dhaqanka u haysto marka xumsi waxaa loo odhan jiray waa litashadudihim fiima hum calayh caadada iyo dhaqanka ay haystaan bay ku adadkaayeen marka waxaa lagu magacaabi jiray alxumsa niman ad adagoo dhaqankooda iyo caadadooda aan goyn wa kaana saa'iru alcarab waxaad garan kartaa markaa adayga caadooyinka lagu adkaadaa caadooyinka sharciga khilaafsan waxday innaku inagu khaasa maaha waa wax soo jireeno ilaa jaahiliyadii hore yacni waa wax soo jireena mujtamacaadkeennana ilaa maanta caadaadka qaarkood aan laga goyn karin ilaa waxa weeyaan ay kuba maahmaahaan caado la gooyaa cadha allay leedahay lakin fi xaqiiqati alamr waxaa cadho ilaahay leh sharci la gooyo lakin caadada la goynaya haddii caado ilaahay sharcigiisa khilaafsan tahay cadho ilaahay ma lehe dee raallihaansho ilaahay bay leedahay marka in caadaadkan dadku ay isaga adkaadaan waa dhaqan hore soo jireen u ahaa wax inaku inagu gaara ma aha laakiin qofka muslimka ah waa inaanu caadada ku dhegine sharciga ilaahay ku dhego caadadiisu hadday sharciga waafaqda alxamdulilah hadday khilaaftana waa inu isaga tahay wa kaana waxay ahaayeen saa'iru lcarabi carab inteeda kalena yaqifuuna bicarafata carafa kuwa istaaga nimankaa qurayshna xumsi baa la odhan jiray niman adadago iyagu waxay odhan jireen annaku xaramka ka bixi mayno oo halkaasaa carafa ay ka dhigan jireen musdelifa oo xuduudda xaramka ku jirto laakiin carab inteeda kale way ka bixi jireen xuduudda xaramka oo dee iyagu carafa ayay tegi jireen falamaa jaءa alislaamu islaamku markuu yimid amara allahu caza wajala ilaahay wuxuu amray nabiyahu nabigiisa moxameda sala allahu alayhi wasalama an yaatiya carafaatin markii islaamku yimid ilaahay waxa uu nebi moxamed amray carafo inuu yimaado oo carafo u istaago oo xuduudda xaramka uu ka baxo carafo tago maalinta sagaalaad oo fayaqifa biha uu istaago markaa carafaad uma yufiida minha dabeed uu ka soo gadoomo carafaad markay cadeedu dhacdo fadalikaasi qowluhu caza wajalla hadalku alla yidhi weeyaan uma afiiduu min xaysu afaada annaas dabeed waxaad ka soo gadoontaan oo ka soo noqotaan halkay dadkuba ka soo noqdeen oo ah markaad maantao dhan carafo taagnayd inaad carafo ka soo gadoonto adoo usoo socda xagga musdelifa can jubayr ibni mucim waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaara allaha ka aday qaala inuu yidhi adlaltu baciiran lii awr aan lahaa baan lumiyey fadahabtu atlubuhu waxaan doonay markaa inaan doondoono yowma carafa maalintii carafa ayaan doondoonay yacnii intaan awran leeyahay lumiyey ayaan yowmu carafa raadiyoon doondoonay fara'aytu waxaan arkay rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu alayhi wasalama waaqifan maca annaas dadka la taagan bicarafa carafa waxaan arkay rasuulkii alle oo dadka carafo la taagan faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay ina haada la min alxumsi kani nimankii xumsigaee qurayshee caadadooda ku adadkayd ayuu ka mid yahay e famaa sharu haahuna oo halkan maxaa dhigay ila iyagu halkaa may soo dhaafi jirin musdelife wa kaanat qurayshun qurayshina waxa ay tucaddu min alxumsi kuwa lagu tiriyo xumsiga kuwa ku ad adag caadadooda marka waxaa ixtimaaloo suurowda hadalkan inuu leeyahay jubayr ibnu mucim yacni qabla alwaxyi nebiga intii aan la waxyoon ka hor inuu hadalkan ku leeyahay waayo iyadoo loo waxyooday dee lafdigaas kuma yidhaahdeen waxaa kaloo suurowda nebigu sala allahu calayhi wasalam qabla an yuuxa ileyh intaan looba waxyoon in waxa weeyaan dee ilaahay waafajiyuu ku sugnaa millatu ibraahim calayhi asalaam diintii nebi ibraahim waayo nebi ibraahim dee waxa weeyaan carafo waa istaagi jiray marka inuu millata ibraahim isaga sugnaayo uu halkaa tegi jiray xataa qabla alwaxyi ayaa suurowda baabun fi lfaadati min carafa wsalaati bimusdalifa baabkana waxa uu ka warramayaa carafa gadoonka laga soo gadoomaye laga soo noqonayo bacda guruubi shams iyo salaadii in musdelifo lagu tukanayo maqhrib iyo cishaba jamcan wa qasran iyadoo la kulminayo lana gaabinayo can quraybin waxaa laga wariyey annahu qurayb sa'ala inuu weydiiye usaamata bni zaydin inuu usaama ibnu zayd weydiiyey ayaa laga wariyey qurayb radia allahu canhuma kayfa sanactum sideed samayseen ayuu weydiiyey qurayb usaame xiina radifta rasuula allah markaad rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama soo fangashay ridfigu waa shayga shayga ku daba jira marka had iyo jeer waxaa la yidhaha raaxilada ama gaadiidka qofka xagga dambe saaran ayaa radiif la yidhaha waayo qofkan kale ayuu fangashanyaho xagga dambe uu ka fadhiya marka usaame dee maalintaa markii carafe laga soo gadoomay ayaa hashiisii usaame xagga dambe u saaray oo usaame ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam hashiisa la saaraa oo xagga dambe ka fadhiyey ridfigu waa kaa marka can quraybin waxaa laga wariyey annahu sa'alahu usaamata bna zaydin inuu usaame weydiiyey radia allahu canhuma labadoodaba ilaahay raallaha ka ahaadee kayfa sanactum sideed samayseen baa kurayb ku yidhi usaamow xiina radifta rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam markaad rasuulka ilaahay soo fangashay eed raaxiladiisa xagga dambe ka soo fuushay sideed samayseen cashiyata carafa maalintii carafa galabnimadeedii fa qaala markaa waxau ihi ji'naa waxaan nimid ashicba goshii baanu nimid goshu ama shicbigu waa almakaan bayna aljabalayn waa waddada ama meesha labada buurood dhexdooda ah ee la maro ayaa shicbi la ydhaha mandiqadaasina waa mandiqadee buuraley oo buura laga dhex baxayo la dhex maraayo fa qaala markaa waxau ihi ji'na shicba goshii baanu nimid alladii goshaasoo yuniiqu nnaasu fiihi lilmaqrib dadku awurtooda ay fadhiisiyaan si ay maqhribka ugu tukadaan faanaaha markaa waa fadhiisiye rasuululahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam naaqata waashiisii ayuu halkaa fadhiisiyey oo wabaala wuu kaadshay nebigu sala allahu calayhi wasalam wamaa qaala ma odhanin markaa usaame ahraaqa almaaa biyihii buu shubay biyuu iska shubay ma odhan macnaha wuxuu u jeedaa usaame muu sarbeebin hadalka sarbeeb iyo kinaayo kamuu dhigin oo biyihii buu shubay macnaheedu de waa sarbeebo waxa laga kinaayonay uu kaajay marka wuxuu yidhi usaame yani waxa weeyaan wuxuu kureeb yidhi usaame ma odhan markuu arrintaa sheegayey ahraaqa almaaa nebigu biyuu shubay ma odhane wuu ku caddeeyey wuxuu yidhi wabaale wuu kaajay muu sarbeebine wuu saray macnaha halkaa waxaa laga fahmayaa markaa dee kaadidu inaanay ceeb ahayn qofka in loo nisbeeyo la yidhaha wuu kaajay wax ceeba inaanay ahayn haddaan la sarbeebin oo lagu caddeeyo uma dacaa dabeed nebigu wuxuu u yeedhay bilwaduu biyihii buu u yeedhay oo fatawada'a waa weysaysta nebigu wuduu'an weysaysi laysa bilbaaliqi aan ahayn midu ku xeel dheeraaduu dhammaystiray yacni waduu iyo wuduu macnaha loo kala isticmaalayo bilfatxi waaldammi ayaa xadiidkan kaaga cad waayo marka la fadxiyo bilwaduu uma dacaa bilwaduu waxa weeyaan biyaha laftoodii marka la godo ee la ydhaha wuduuna waa ficilkii weysaysiga waa mastarkii fatawada'a wuduu'an weysaysi marka wuduugu waa weysaysigii waduuguna waa biyihii uma dacaa markaa asmaada la midkiina waa sidaas ahuur iyo uhuur oo ahuurna dee waa biyihii ayay noqonaysaa uhuurna ahaara qaadashada lafteeda uma dacaa bilwaduu'i dabeed nebigu biyuu u yeedhuu yidhi ii keena fatawada'a waa weysaysta wuduu'an weysaysi laysa bilbaaliqi aan ahayn midu ku xeel dheeraado kaamil ah markaa midaan kaamil ahayn looma jeedo weysadu inay kala dhinayde dhammays bay ahayde macnaha laakiin weysada kaamil iyo akmal baa kala jira kaamilku dee weysada in la dhammaystira un iyadoon sunantii loo wada oofin laakiin akmalku waa in maca sunanta loo dhammaystiro oo tiradii saddex saddexdii xubnaha macnaha taasi waa akmal markaa weyse aan akmalkii ahayn laakiin dee kaamila way dhammaystiran tahay laakiin sunantii aan u oofin ayaa u weysaysto macnaha weyse degdegade ilan socod buu ku jiraaye faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow asalaa ma salaadii baad u weysaysanaysaa inaan maqhrib tukanno faqaala waxau idhi asalaatu amaamak salaaddii way kaa horaysaa macnaha musdelifadaynu ku soconno ayaa salaada lagu tukanaya waayo sunnadu waxay tahay maalintaa carafa marka laga soo gadoomay ee musdelifo lagu soo socdo in maqrib iyo cishaba aan la tukan ilaa musdelifo la tago waxay culimmadu ka soo reebaan uun haddii aad ka cabsato salaada wakhtigeedu inuu baxo salaada wakhtigeeduna waxa weeye dee salaada dambe ee loo soo rarayo waxa weeyaan jamciga ilan jamc baa la samaynayaa jamcu ta'khiir oo maqhribka salaadii maqhrib ayaa loo soo rarayaa salaadii cishaa'i marka dee waktiga lagu xisaabtamaya waa waktu salaati alcishaa ilan salaada dambe waktigeeda loo soo guuraya waktigeedu hadduu baxo marka waktigii salaadda waa baxay markaa salaada cishaay dee labayo tobanka wixii ka dambeeya nisfuleylka waktigeedu sida raajixa uu baxaya marka haddii laga baqdo nisfu leylkiiba inan ku dhaafo adoo dhexda soo socda markaa way kuu bannaan tahay adoon musdelifaba soo gaadhin dhexda inaad isaga soo tukato sida badanna waa sida iminka dhacda zaxmadda iyo buuqa dadka iyo farabadnaanta dee gaadiid iyo gaadhitoona ma dhaqaaqo sankay saa isugu hayaano dee waa malaayiin marka taasoo kale markay kugu dhacdo adoon musdelifo soo gaadhin iska sii tuko oo iminkaoo kale waktigan la joogo ninka yidhaa gaadiid baan fuulaya maba soo gaadho qaar baa waagu u baryaa iska dhaaf salaad inay gaadhaane iyagoo waxa weeyaan gaadhigii saaran oon musdelifaba soo gaadhin hadda waa meel lugta laba saacadood wax ka yar loo soconayo ayaa laga yaabaa inuu waagu ugu baryo walidaalika dadka yaqaana ee khibrada u lihi gaadiidba ma fuulaan iminka waxa weeyaan marka carafo ay soo dhammaystaan cadeedu ay dhacdo ayar bay iska soo tallaabsan xataa dumarka iyo dad faqaala markaa rasuulku waxau idhi asalaatu amaamaka salaadii way kaa horaysaa oo macnaha musdelifaa lagu tukanaya waa haddii laga gaadhayo haddii kale dhexda waa laysaga sii tukan karaa farakiba markaa nabigu waa fuulay raaxiladiisa xataa ji'naa ilaa anu nimid buu yidhi usaamica almusdelifata musdelifa oo fa aqaama almaqriba salaaddii maqrib ayuu aqiimay uma anaaha annaasu dabeed waxay dadkii fadhiisiiyeen awrtoodii fii manaasilihim halkii ay degeen walam yaxulluu manay furin rarkii awrtooda yacni awrta iyo gaadiidkooda rarkii saaraa kamay furin xataa aqaama alcishaaa alaakhira ilaa cishaayigii dambe uu aqiimay cishaau alaakhira waa salaada cishaayi waxaana alaakhira loo yidhi waayo salaada maqribna cishaa la ydhaah salaada cishaayina cishaayi waa la ydhaah marka waxaa lagu kala saaraa alcishaau aluulaa iyo alcishaau alaakhira waa alcishaau aluulaa waa maqribka alcishaau alaakhirana waa cishaayigii marka waxa uu yidhi xataa aqaama ilaa uu aqiimay alcishaaa alaakhira yacni cishaayigii dambe ilaa uu aqiimay fasallaa markaa nebigu waa tukiyey dadkii uma xalluu dabeed rarkoodii ayay fureen oo nin walba gaadiidkiisa wixii u saaraa ayuu furay qultu markaa waxaan idhi fakayfa facaltum sidaad yeesheen xiina asbaxtum markaad waa beriisateen qaala waxa uu yidhi radifahu lfadlu ibnu cabbaas nebiga waxaa soo fangalay fadal ibnu cabbaas oo cinda alifaada min carafaadna waxaa fangashanaa usaame oo raaxilada nebiga xagga dambe ka saaraa yacni markii cinda dafci min musdelifa ilaa mina subaxii musdelifo laga kala haye mino la tegayena fadal ibnu cabbaas ayaa hasha xagga dambe kasii fuulay oo nebiga raacay marka waxau yihi usaama radifahu lfadlu ibnu cabbaas fadal ibnu cabbaas baa nebiga fangalay oo gaadiidkiisii ama hashiisii xagga dambe waxa weeyaan ka fadhiistay oo raacay waindalaqtu ana aniguna waxaan tegey haddaan usaamo ahay waan tegey fii subbaaqi qurayshin ay maca subbaaqi quraysh anoo la socda quraysh raggoodii orodka iyo socodka ku tartamayey dheereynayey ee waxa weeyaan xoogga ahaa anoo la socda calaa rijlaya labadayda lugood baan ku socday wuxuu yidhi subaxii dambe waa subaxii tobnaad ee waxa weeyaan acmaasha ugu badan la qabanayey waxau yidhi nebiga waxaa raacay fadal ibnu cabbaas oo sii fangalay oo raaxiladiisa amaasha xagga dambe sii fadhiistay aniguna raggii xoogga ahaa ayaan raacay oo waxa weeyaan dee waanu lugaynay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa uun marka carafo laga soo gadoomayo halka ay sunnada tahay maqribkii cishii in lagu tukado oo dee musdelife ah baabu sifati sayri fi dafci min carafa baabkana waxa uu ka warramayaa qaabka looga soo soconayo marka carafo laga soo gadoomayo can curwata waxaa laga wariyey qaala inuu yihi su'ila usaama usaama waxaa la weydiiyey wa ana shaahidun anoo goobjooga aw qaala ama waxau yihi sa'altu usaamata bni zaydin waxaan anigu weydiiyey usaama ibnu zayd waxaan weydiiyey radia allaahu canhuma wa kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay waxaan u ahaa sala allahu calayhi wasalama ardafahu kii fangeliye usaamo min carafaatin carafaad markay ka soo gadoomayeen ayaa usaame nebigu uu gaadiidkiisa soo saaray eh waxaan weydiiyey buu yidhi kayfa kaana yasiiru rasuulu ullah rasuulka alle siduu u socday sala allahu calayhi wasalam xiina afaada min carafa markuu carafo ka soo gadoomayey rasuulku siduu u socday ayaa weydiiyey buu yidhi markaa usaama qaala waxau yidhi kaana yasiiru alcanaqa wuxuu nebigu u socday socod dhexdhexaad ah oon gaabisna ahayn orodna ahayn faidaa wajada fajwatan markuu meel bannaan helana nasa waa degdegayo hore ayuu cagta u qaaday yacni waxau yidhi nebiga socodkiisu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam dhexdhexaad midaan degdeg iyo waxa weeyaan gaabis midna ahayn oo labadaa u dhexeeya meel bannaan markuu helana waxa weeyaan raaxilada hoggaanka wuu usii yardaynayey oo hore ayuu yar soconayey baabun fii salaati almaqribi waalcishaai bilmusdalifa marka xadiidkan iyo xadiidkii hore ayna soo maray inuu si sakiinaa u soconayay deysmadiidayaane guud ahaan si degan buu soconayey meel bannaan dee hadduu helana waxa weeyaan way yaro tallaabsanaysay raaxilada oo degdega ayuu waxa weyaan hoggaanku usii yardaynayey baabun fii salaati almaqribi waalcishaai bilmusdalifa baabkana waxa uu ka waramayaa salaada maqrib iyo cisho in musdelife lagu tukado can ibni cumara waxaa laga wariy radia allahu canhuma qaala inuu yihi jamaca rasuulu llah rasuulka ilaahay waxa uu kulmiyey sala allahu calayhi wasalam bayna almaqribi waalcishaa maqribkii iyo cishaaigii ayaa uu ku kulmiyey waxa weeyaan bijamcin musdelifa jamci waxaa la yidhaha waa musdelifa halkaas salaada lagu jamcinayo ayaa jamci la yidhaahda oo musdelifa marka musdelifa ayuu maqrib iyo cishaba nebigu ku jamciyey oo laysa baynahumaa sajdatun wax sunnihiina uma dhaxayn wa salla almaqriba alaaa rakacaatin maqribkii saddex ragcadood buu tukaday oo dee isagu gaabis ma leh isaga iyo subaxa lama gaabiyo rubaaciyadunbaa laba laga dhigaa marka la gaabinayo wa salla alcishaaa rakcatayni cishaayigiina laba ragcadood ayaa uu tukaday fa kaana cabdullaahi cabdilaahi wuxuu ahaa ibnu cumar yusallii kii ku tukada bijamcin meeshaa musdelife kadalika sidaasuu ugu tukan jiray xataa laxiqa billaah ilaa ilaahay uu haleelay macnaha ilaa uu ka dhimanaya ibnu cumar sidaasunbuu ugu tukan jiray musdelifa cishaa'iga iyo maqribka isagoo gaabinaya jamcinayana baabu salaati almaqribi waalcishaai bilmusdelifa biiqaamati waaxida baabkana waxa uu ka waramayaa maqrib iyo cishe in musdelife lagu tukado iqaamo keliya can saciid ibni jubayr waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi afadnaa maca bni cumara afadnaa waxaanu ka soo gadoonnay waxa weeyaan carafaad ayaanu ka soo gadoonnay maca ibni cumar annakoo cabdillaahi ibni cumar la soconno xataa aataynaa jamcan ilaa musdelife aanu nimid fa sallaa bina almaqriba waalcishaa waxa uuna tukiyey markaa ayaa uu yidhi ibnu cumar maqribkii cishaaigii biiqaamatin waaxida iqaamo keliya uma insarafa dabeed waa ka baxay fa qaala waxa uu yidhi haakadaa sallaa bina rasuulu llah sidaasuu rasuulka ilaahay noogu tukiyey fii hada almakaan meesha aynu joogno musdelife ah sidaasaa nebigu noogu tukiyey sala allahu calayhi wasalam marka dee ibnu cumar riwaayadan wuxuu ku wariyey inay iqaamo keliya ahayd waxa weeyaan labada salaadoodba laakiin sida raajixa ah waa biadaanin waaxidin wa iqaamatayn hal mar inta loo addimo in laba iqaamo uu ku tukiyey nebigu sal alay slam oo cishaayigiina uu aqiimay maqribkiina uu aqiimay waana sifada loo tukado salaadaha la jamciyo oo dhan oo marka laba salaadood la jamcinayo ama ruksada iyo cudurdaarka roobka ha loo jamciyo ama waxa weeyaan safar ha loo jamciyo marka la jamcinayo yacni salaada hal aadaanna way leedahay laba iqaamadoodna way leedahay oo salaadan labaadee lagu darayo tii hore dee waa loo aqiimaya laakiin aadaan cusub ma leh baabu takliisi bisalaati subxi bilmusdelifa baabkana waxa uu ka hadlayaa mugdiyeynta la mugdiyeeyo ee la madoobeeyo waktigii salaada subax lagu tukanayo musdelifa yani wakti mugdi ah in la tukado can cabdillaahi bni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahar allah ka adi qaala inuu yihi ma ra'aytu rasuula allah rasuulka alla ma arag sala allahu calayhi wasalama sallaa uu tukaday salaatan salaad ilaa limiiqaatiha wakhtigeeda mooyaane ilaa salaatayni laba salaadood mooyaane salaata almaqribi waalcishaa salaada maqrib iyo cishaaha bijamcin oo musalifo uu ku tukan jiray wa salla alfajra salaada subaxna waxa uu tukaday yowmaidin maalintaa qabla miiqaatiha wakhtigeedii ka hor waxau yihi ibnu mascuud ma arag rasuulka ilaahay oo salaad tukaday ilaa waktigeedii mooyaane macnaha rasuulku salaad kastaba xilligeeduunbuu tukan jiray ilaa laba salaadood mooyaane xilligoodii aanu tukan waa maqribka iyo cishaha musdelifa iyo sidoo kale wuxuu yidhi salaada subax ayaa maalinta habeenkaa musdelife la baryayo subaxnimadeeda mino loo kala hayana salaada subax qabla waktiha baa nebigu tukaday buu yihi sal alay slam horta salaada maqrib iyada waktigeedii lagama saarine waxa lagu sameeyo in jamcu taakhiir waayo had iyo jeer labada salaadood ee la jamcinayo salaada waktigeeda lasoo rarayo waktigeedii lagama saarine waa waktigeedii sharciga ahaa oo waxay waktigeedii sharciga ahayd u tahay dee xilligaasaa nebigu inoo jigeeyey in la tukado sal ly slam salaadana wakhtigeeda mashruuci waa xilligii nebigu inoo sharciyeeyey marka salaadan maqriba inta la soo raray xilligii cishaayiga la keenay wakhtigii lagama saarin waa wakhtigeedii sharciga ahayd oo waa jamci salaada cishaayana dee iyadoo ishkaalba ma laho waaba xilligeedii xilliga maqribka loo soo raray marka labadoodaasi wax ishkaala male waa laba salaadood oo midkood wakhtigeedii lagu jamciyo wakhtigii cishaayiga dambe ah laakiin waxaa ishkaalka lihi waxa weeye wasalla alfajra yowmaidin qabla miiqaatihaa salaadii subax ayaa xilligeedii xilli ka horeeya uu tukaday maalintaas laakiin sheekhu alalbani calayhi raxmat ullah waxa uu ku tawjiihiyey maaha macnaha qabla miiqaatiha waaga waagii oon beryiinba inuu tukaday maaha maqsuudka oo taasi dee ma banaana salaadna in wakhtigeedii laga hormariyo laakiin wuxuu yihi waxa uu yahay maqsuudku qabla waktiha almuctaad yacni wakhtigeedii sida caadiga a la tukan jiray ayuu ka dadejiyey oo macnaha waxa weeye caadadu waxay ahayd marka waagi uu baryo in layska sunnaysto waxoogaana la sugo ilaa bilaalintuu nebiga uga imanayo uu ka ogeysinay oo odhanayo salaaddii usoo kac markaa yacni caadadu saasay ahayd in waagii markuu baryo in layska sunnaysto waxoogaa la sugo oo yacni bikalas lagu tukado salaada subax bikalas iyadoo aanu iftiin cadna dharaarna aanu ahayn yacni mugdi madowana aanu ahayn laakiin madow iyo iftiin isku dhex jiro dadka dee qofkii la kala garan karo marka calaa kullin wakhtigaasuu ku tukan jira awel laakiin maalintan musdelifa markii waagu sidaa u bariyey ma sugin horuu ka galay marka maxaa looga jeedaa qabla miiqaatiha waa markii waagu sidaa u bariyey muu sii sugina markiiba wuu galay marka macnaha wakhtigeedii salaada subax kamuu hormarinay wakhtigeedii ugu horreeyey ayuunbu tukado wuu dadejiyey macnuhu sidaas wey ma aha waagiiba intaanu baryin inuu sii tukaday maaha macnuhu sidaas baabu lifaadati min jamcin bilayli lilmar'ati saqiila baabkana waxa uu ka waramayaa musdelifa in laga soo gadoomi karo goor habeennimo ah haweenaydii cuslayd iyo dadka dacafada ee taal daran sida xadiidka ibnu cabaas ku sugan oo macnaha sunnadu waxay ahayd habeenkii musdelifa inta la baryo oo halkaa lagu waabariisto oo marka salaada subax la tukado buurtaa yare mashcarulxaraamka la yidhaha la istaago halkaa lagu allabaryo maaha istaagiddu dee sarajooge macnaha waa in halkaa lagu sugnaadown ama jiif ama joog ama taagnow ama fadhi oo laakiin xus iyo dikri iyo daaco in halkaa lagu qaato ilaa inta dhulku aada uga caddaanayo ilaa waqti lisfaar dabeed markuu dhulku si fiican u caddaado xoog laakiin cadeeduuna aanay baalka la soo bixin ayaa nebigu halkaa ka dhaqaaqi jiro xagga mina uu jihaysan jiray laakiin waxaa bannaan dadka culus ee itaalka daran iyo dumarka iyo awlaadda caruurta da'da yar ee aan awooddiiyo itaalka lahayn ee zaxmadda iyo cidhiidhiga dadka aan iska xajinayn in goor habeennimo aba laga sii gudiyo oo lala guuro galo ayaa bannaan si ay waxa weeyaan habeennimada mina usii galaan jamratulcaqabana usii tuurtaanba dadka hortood can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha ilaa raallaa ka ahday markaa dadka xoogga ah ee dadka dacafada ee itaalka daran iyo dumarka wadaana waxay la xukun yihiin dadkaa dacafada waayo daciifka ninkii wadayna dee waa la xukun ilan ka hadhi maaye isna habeennimadaa intuu la gudun buu la tuuran can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha annaha qaalat inay tihi istaadanat sawda sawda bintu zamca waa weynidii nabigaa sal alay slam ayaa ka fasax doontay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay ayay fasax ka dalbatay laylata almusdelifa habeenkii musdelifa ayaa sawda rasuulka waxay weydiisatay tadfacu qablah isaga hortii inay tagto mina oy sii tuurato dad hortii wa qabla xatmati annaasi dadka buuqooda iyo cidhiidhigooda ka hor cidhiidhiga dadka ka hor inay mino iska sii tagto oy sii tuurato ayay nebiga weydiisatay sawda wa kaanad waxaanay ahayd sawda imra'atan haweeney habita haweene culus ayay ahayd oo haweeney xoog iyo lafna u dhalatay culusna bay ahayd yaquulu qaasim waxa uu leeyahay qaasim oo axadu ruwaati alxadiid ruwaadda xadiidka caaisha ka warisa ka mid ah oo ibnu maxamed ibnu abi bakr maxamed ibnu abi bakr u dhalay ayaa waxa uu yihi qaasim waasabitatu asabita waxay tahay ahaqiila waa haweeneyda culus marka haweene culus oo xooga ayay ahayd qaalad waxay tihi marka caaisha faadina laha nebigu waa u idmay oo fakharajad way baxday qabla dafcihi nebigu intaanu tegin ka hor ayay sii tagtay habeenkii waxubisnaa anakana waana la joojiyey baa caaisha tiri xataa asbaxnaa ilaa aanu waa bariisanay oo dhulkii caddaaday oonu tukannay dhulkiina uu wada caddaaday fadafacnaa bidafcihi markaa nebiga tegistiisii uu mino u dhaqaaqay ayaanu la dhaqaaqnay waana cinda alisfaari jiddan baa layihi waa marka dhulku aad u caddaaday cabeeduna aanay baalka la soo bixin waxay tidhi caaisha wali an akuuna inaan ahaado istaadantu rasuulallaahi rasuulka ilaahay tii fasax weydiisata kama istaadanatu sawda siday sawdaba u weydiisatay fasaxa inaan rasuulka ilaahay fasax weydiisto inaan ahaado mid rasuulka ilaahay maalintaa fasax weydiisatay oo fa akuuna aan ahaado adfacu biidnihi mid fasaxiisa dadka hortiiba ku dhaqaaqdo sidaa sawda inaan sidaa ahaado ayaa axabu ilaya aan ka jeclaan lahaa maanta min mafruuxin bihi wax kastoo lagu farxo yacni dee markii dambe ee la weynaaday la cuslaaday ayaa caaisha waxay tidhi waxaan jeclaan lahaa maanta waxaan aad iyo aad wax kastoo lagu farxo waxaan kaga farax badnaan lahaa inaan maalintay sawda nebiga ay fasaxa weydiisanaysay inaan anna maalintaa fasax weydiisto oo aan fasaxaa nebiga dad hortiiba iyo cidhiidhiga hortiiba aan ku baxo taasaan maanta wax walba ka jeclaan lahaa laakiin taasi may dhicinoo dee maalintaa sawda unbaa weydiisatay anuu ma weydiisan mar haddaanan weydiisanna xataa anoo cuslaaday waxaan nacayaa wuxuu nebi maxamed igu ogaa inaan gooyo oo saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhi waxay aad iyo aada u karaahaysan jireen wixii rasuulku kaga tegay inay bedelaan marka caaisha waxay leedahay dee wixii nebigu igu ogaa goyn maayo laakiin maanta waxaan ku rayn lahaa inaan haysan lahaa fasaxa ay sawda haysato oo aan rasuulka maalintaa weydiisan lahaa ayaan aada u jeclaan lahaa marka calaa kullin dadka itaalka daran ee dacafada ah habeennimo musdelifo waa laga sii gudin karaa baabu taqdiimi ducni min musdelifa yacni haweenka in musdelifo laga sii hormarin karo habeennimo lagala sii guurogeli karo ayaa baabkani ka hadlaya can cabdillaahi waxaa laga wariyey mawlaa asmaa asmaa kii ay xorayso ahaa qaala inuu yidhi qaalat li asmaa asmaa waxay igu tihi radia allahu canha wahiya cinda daari lmusdelifa iyadoo musdelifo joogta hal qaaba alqamaru war dayaxii ma dhacay marka haweenay wakti ay weynaato xataa ay indhadaraysay oo dee dayaxa aanay arkayn baad ka fahmaysaa waxay tihi markaa hal qaaba alqamar dayaxii ma dhacay marka xilliga xataa la gudayo la guuro gelayo ayaa xadiidkana laga qaadanaya hortaa dayaxuu dhacayo qultu waxaan igu yidhi laa maya fasallat saacatan muddo wakti ayay iska tukatay cibaadaysatay dadkii hore xataa kuwa itaalka daran ee dacafadii sidaasay u cibaadaysan jiray iyadoo haweeneedaa duqdee weyn ayaa haddana wuxuu yidhi muddo ayay salaatuleylka iskaga jirtay cibaado uma qaala dabeed waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiio halqaaba alqamar dayaxii ma dhacay qultu waxaan idhi nacam haa qaalad waxay tidhi idhaxal bi ii rar haddaba waxa weeyaan gaadiidka xamaanta ii saaro ii raro inakeen fartaxalnaa markaa waa raranay buu yidhi oo waa baxnay xataa ramat iljamra ilaa ay buurtii caqaba la odhan jiray waa maalintaa jamrada keliya la tuurto ee la yidhaha jamratulcaqaba ee xagga maka u xigta eh ilaa ay jamradii soo tuuratay dad hortiiba uma sallat fii manziliha dabeed gurigeedii musdelifa halkay deganayd ayay ku soo noqotay isaga tukatay faqultu laha waxaan ku yidhi ayhantaah ay yaa haadihi tanay laqad kallasnaa waynu habeensannay macnaha goor habeennimo ah ayaynu tuurannay qaalad waxay tidhi markaa kallaa maya ay bunaya inakaygiio ina nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam arrinku sidaa maaha eh adina liducuni haweenka wuu u fasaxay waxay tidhi wiilkaygiiow nebigu sala allahu calayhi wasalam haweenka wuu u fasaxay habeennimo inay sii tuurtaan dad hortii waayo marka waagu barye ee dhulku caddaada ee dadku ay mino u soo wada dhaqaaqaan waa wakhtiga dadka xooggii ay tuuranayaan waana cidhiidhi baabu taqdiimi dacafati min musdelifa baabkana waxa uu ka warramayaa dadka itaalka daran in laga sii hormariyo musdelifo habeennimo laga sii kaxeeyo can ibni cabaasin waxaa laga waran radi allahu canhuma ilaa raalakaadi qaala yidhi bacafanii rasuulu llah rasuulka ilaahay waa i diray sala allahu calayhi wasalama fi haqali waxyaabaha culus ayaa nebigu yacni waxa weeyaan i raaciyey aw qaala ama waxau yidhi fi dacafa dadka itaalka daran ayuu ila diruu i raaciyey min jamcin bilaylin musdelifa habeennimo inaan kasii kaxeeyo marka waxaad garan kartaa qofka xooggii inuu la xukun yahay dadka itaalka daran marka uu dadka itaalka daran isagu wado dee waxaaba u daliilay ibnu cabbaas waayo ibnu cabbaas nin dhallinyaro xooga isagoo ah ayaa haddana wuxuu yidhi nebigu wuxuu raaciyey dadkaa culus oo xamaanta iyo caruurta iyo dumarka iyo ducafada inuu kaxeeyo ayaa nebigu ugu daray markaa dee ninka daciifkaa ninkii wadaana waa la xukuno habeennimo ayuunbuu lasii tuuranaya marka xadiidkana waxaynu ka faa'iidaysanay waxa loo fasaxay dumarkuun inaanay ahayne rag iyo dumarba wixii daciifa in loo fasaxay can saalim ibni cabdillahi waxaa laga wariyay ana cabdillaahi bni cumarin cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma kaana inuu ahaa yuqadimu kii soo hormariya dacfata ahlihi ehelkiisa kuwa taagta daran ayuu soo hormarin jiray oo habeennimo musdelifo uu ka sii gudin jiray si ay mino usii galaan fayaqifuuna markaa waxay istaagi jireen buu yidhi cinda almashcari alxaraam yacni buurtaa mashcarulxaraamka la yidhaahdo ee bilmusdelifati musdelifa ku taalla ayaa bileyli habeenkii ay istaagi jireen marka mashcar waxaa loo yidhi liannahu calaamatun calaa cibaadati illaah waayo halkaa buurtaa yar ilaahay cibaadadiisay astaan u tahay oo agteeda ilaahay lagu xusaa oo lagu caabuda xaraamna waxaa loo yidhi liannahu min alxaram waayo xuduuddii xaramka ayuu ka tirsan yahay marka mashcaruxaraamku waa buurtaa yar ee musdelifa ku taalla laakiin yani sidii nebigu carafaba uu yidhi waqaftu haahunaa wa carafatu kulluhaa mawqif ayaa waqaftu haahunaa wa jamcun kulluhaa mawqif sidaasoo kale ayaa rasuulku sal lay slam uu tilmaamay oo uu yidhi halkaasaan istaagay mashcaruxaraamka waa buurtaa yar ee ku taalla musdelifa musdelifo oo dhammina waa wada mawqif buu yidhi marka macnaha yani xuduuddaa musdelifo meel kastoo ka midihi waa mawqif la istaagi karo wuquufka musdelifana waxa weeyaan yani maalintaa tobnaad marka waagu baryo ee salaada subax la tukado inta u dhaxaysa salaada subax dabadeed ilaa inta dhulku aada uga caddaanaya ee cadeeduna aanay baalka la soo bixin wakhtigaa kooban ee intaa u dhaxeeya ayaa wuquufka musdelif u yahay wuquufkeeduna waxa weeyaan meel kastoo musdelifo ka mid ah ama taagnow ama fadhi ama jiifo adoo jooga inaad ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa iyo ducada aad ku mashquulsho wey dabeed markuu dhulku aada u caddaado xagga mino loo soo kaco waxa uu yihi markaa saalim ibnu cabdillaah cabdillaahi ibnu cumar kaana yuqadimu dacafata ahlihi ehelkiisa kuwa taagta daranle ayuu soo hormarin jiray fayaqifuuna waxay istaagi jireen cinda almashcari alxaraam buurtaa mashcarulxaraamka la idhaha bay ag joogsan jireen ee bilmusdelifa musdelifa ku taalla bileyla habeenkii fayadkuruuna allaha maa badaa lahum dabeed ilaahay bay halkaa ku xusi jireen in alla inta u daahirta intay karaan uma yadfacuuna dabeed waa ka soo dhaqaaqi jireen qabla an yaqifa alimaam intaan imaamku istaaginen dadku waagu u baryin ayagu ka soo dhaqaaqi jireen wa qabla an yadfac intaanu imaamku kasoo dhaqaaqin ay iyagu ka soo dhaqaaqi jireen fa minhum waxaa ka mid ahaa man yaqdamu mina lisalaati alfajri kuwa mina yimaada salaada subax wa minhum waxaa ka mid ahaa man yaqdamu bacda daalik kuwa intaa dabadeed yimaada faidaa qadimuu markay mino soo galaanay yimaadaan ramaw ljamra jamrat alcaqaba ayay tuuran jireen wa kaana ibnu cumara yaquul ibnu cumarna wuxuu odhan jiray arkhasa fiiha fii ulaa'ika rasuulu llah kuwaa rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa u fasaxay calaa kulli xadiidkan waa mawquuf cala bni cumar ibnu cumar ayuu mawquuf ku yahay oo nebiga looma rafcin sala allahu calayhi wasalam waxaana muuqata inuu ibnu cumar dee ijtihaad dadaal isaguu sameeyuuna ay ahayd oo ijtihaadkan ibnu cumar wuxuu ahaa inuu dadka dacafada ah goor habeennimo a mashcarka sii geyn jiray musdelifa dabeed halkaa intay ku allabaryaan oo ku ducaystaan oo ku dukriyaan dabeed dadka hortood haddana uu ka dhaqaajin jirayoo mino uu sii geyn jiray habeennimo markaa dee waxaynu u leenahay waa ijtihaad ibnu cumar oo isagay mawquuf ku tahay waayo nebiga sal ly slam dee kamay sugnaan in dadkan dacafadee nebigu uu fasaxay habeennimo in lala sii gudo in mashcarka lasii joojiyo nebiga kamay sugnaan ee nebiga waxaa ka sugnaatay oon dadka dacafada iyo dumarka habeennimada in lasii kaxeeyo unoo mino toos loogu shubo si ay jamrada usii tuurtaan laakiin tani waa ijtihaad ibnu cumar isaguu sameeyey uun radia allaahu canhu wa ardaah wallaahu aclam